guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga aqalka hoose ee nambarkiisu yahay hob laba boqol sagaal iyo soddon kaas oo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed kursigaasi ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaankan wakhtigiisa dhammaaday ku fadhiyey falastiin axmed iimaan ayaa la xiriirtay xildhibaan xuseen carab ciise ugu horreynna waxay weydiisay dacwaddan ay gudbiyeen iyo waxa ay kaga cabanayeen
runtii cabashada ama dacwadaas waxay runtii ku salaysnayd ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo tayduna marka dee halkaa ayay ku jirto qof adeegsanayay ud xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada somalilan oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku astaysan reer kale koodiina number kala leeyahay dulmi kursiidaya odaydhaqameedyadii xaraysanaya isaguu qoranaya cuqaashii isaguu qoranaya bulshada samaysanaya manxiisa imikana loo xaqiijiyey markii certificatka ay qaadanaysay diiday sawir in laga qaado inay cidday tahay sheegto identitygeeda sheegto guddigii markaana weydiinay waxay idhahdeen ma naqaano qofay tahay meela lagu haagano ma naqaana imika qofka noocaasi inuu soo fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan baan ahay sheegto ihaanay ku hayd qaranimada soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yacni aad lebello badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaan ogolan karna maaha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiye ma aha in dib loo celiyo waxaad sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma laga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslina ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa
marnaba shaqo kumay lahayn taas waxaa caddaynaysa kursigii kale ee two thirty seven ee ordayay only candidatekii guulaystay maaha ka kale laftirkiisu waa diiday sawir laga qaado ka labadii musharaxee soo baxay unbaa sawirada laga qaaday labadii manaxiis wiilkii iyo gabadhiiba waa diiday sawira laga qaado kala yaab kale yacni iyo guddigu inuu ka ogolaada waxa noocaas oo kale ah kan ka hadlaynaa waa taa teeda kale qofka isu soo sharaxaya kur kursi baarlamaan waa hay-addii sharci dejinta ee ugu sarraysay dalka waa in adentigiisa layqaadha soo maaha waa heblaayo heblaa heblaayo oo waxay waxaa qabata oo reer hebel ah oo saas identigeeda marka ma laga yaaba ma laga yaabaa dhalinyaradan in maadaama somalilan aanay ogolayn in doorashooyinkan laga qayb galo inay yihiin dad somalilan degan oo mustaqbalkooda ka walwalaya halkii ay ku noqon lahaayeen haddii ay doorashada ku guuldaraystaan oo duruufaha jira ay ku qasbaayaan inay isqariyaan qofka saa u fikiraya marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu systemka dawligan ka qayb galaya yidhahda ma aha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmayaa inuu yidhah wax kursi baan iyo xil baan doonayaa taasaa naftirkeeda khiyaanaa hadduu kama soqaad ku guulaysan laha muxuu samayn lahaa qofkaas waa khiyaamayn lahaa kuwa la baratamaya noocaasa guulaystay kuwa baratamaya noocaasa waa dad aanay ka go-onayn midnimada soomaaliya waa shaqa shaqo u yimi halkan ummadda soomaaliyed baan u sheegaya dadkaas anaa kasoo jeeda halkaa qabiil ahaan laakiinse waxaan doonayaa maanta in laba loo kala baxo qofku waa inuu go-aan yeesha ama xaggaasu jira ama xaggan u jira laakiin maanta inuu yidhahdo nin baan kursi baan doonayaa ergaa noqonaya wax foodgaraynaysa oday dhaqameed baa noqonaya lakin wutigigan qarinaya taas absolutely waa khiyaano in la yeelana ma aha qof wutigiisa qarsanaya oo baqaya yaanu imanin yaanu ka qayb qaadan systemka qof kale waxaan ka baqayaa somaliland halka muxuu ka qabanaya oo doorashada u qasaya annaga marka intaa wax la taageeri karana ma aha waa in si cad oo badheerana looga hor yimaadaa saan kuu sheegayna dadka manaxiiska ah ee la baratamayay sidee baan aad dhintooda maanta bal qof guddiga a weydii wa-ayo qofkaasu dhaha xaggee joogtaa maxay qabataa hadda hadday gabadhii ka shaqaynaysa xafiiska tahay waa totally illegal in resan garayse ahay two weeks ago laakiin lamaba garanaya maanta haddaan guddiga nidha keena gabadhii kuma keeni karaan
ku sheegaya total the entire system ayaabaa la hijagareeyey taasuna runta dee ihaano waxay ku tahay soomaaliya o dhan marka guddiga marka markaad u gudbiseen arrimahaasi oo qoraal ah maxay idin sheegeen guddiga dee khilaafaadka runtii waan u mahad celinaynaa inay doorkooda ciyaareen inkastoo laisku dayay marka hore in la wiiqo saad og tahay ra-isul ku-xigeenka iyo waxay soo saareen habraac ay leeyihin waxaana madaxda waqooyi oo runtii ay ku xayuubsanayeen awoodaha guddiyada doorashada oo dhan waad ogtay qodobka labayo tobanaad hataa waxay ku qoreen inay iyaku xalinayaan khilaafaadka kuraasta ka timaada sidee bay ku dhici kartaa qof isagii musharaxa oo u baratamaya kursiga inu yidhahda anana garsoor noqonaya yacni foolxumooyinka iyo badheerka lagula kacay ummadda soomaaliyeed iyo qarnimadeenna waa mid qaawan waa mid u baahan runtii in kulli dhinac loogu soo wada jeesto antan qabaa data xuseen oo keliya maaha iyo tareerka maaha waa mid runtii maaragtay baab maarata si adag uga hor imanaysa jiritaankeena marka hadda maxaad filaysaan in ay kasoo baxaan cabashadaas aa gudbiseen waxaanu filaynaa in cadaalada kasoo baxdo waxaanu filaynaa in loo sheego inaanu awoodda intaa leeg iyo xadgudba cidna aanu ku samayn karin beel beel xooga kartaa ma jirto way qoran tahay two thousand sixteenkii si odayaashu saxeexeen guddoomihii baarlamaanku saxeexay way qoran tahay september seventeen tii lagu heshiiyey reeraha ku asaysan kuraasta reeraha cidaan ahaydna uma bartami karto kor aqalka sare wuu ka duwan yahay aqalka sare sida lawada ogyahay region buu matalaa de regionkaasna cid kasta iyo reer kastoo degtaa qaadan karta hoose laakiin waa four point five marka waa in saas loo kala ummadda wax in la maran habaabiye ma aha oo mid laga wada dhigo xaqiiqadu waa sidaa tii lagu heshiiyey waa sidaa waxaanu filayna markaa inay xaq xaq kasoo baxo judgment saxa loona heliyo qaran
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xuseen carab ciise oo u warameeyey falastiin axmed iimaan oo washington joogta dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed kama jawaabin wicitaankeenni sidoo kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo kan doorashada oo iyana aan ka jawaabin wicitaankeenni